أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartaaynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu duurka roon in ka badan toban askari oo itoobiyaan ah oo bakhti iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada waajid ee wilaayada bakool maamul goboleedka shahaadla dirarka ee isku magacaabay somalilan oo heshiisyo cusub la soo galay dowladda ridada ee imaaraadka carabta oo safka hore kaga jirta boobka khayraadka dalka soomaaliya shil gaari oo sababay khasaare nafeed oo ka dhacay gobolka oromiya ee waqooyiga dalka soomaaliya kataybal akhbaariya oo baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe xildhibaan ka tirsan murtadiyiinta oo eedeyn kulul u jeediyey murtad xasan gurguurtay isagoo ku tilmaamay tug beenaala ah urur gaaleedka midooda yurub oo ku dhawaaqay in ay awoodi la'yihiin bixinta qarashka ay ku shaqeeyaan ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud oo ka qayb galay xaflad lagu caleymo saarayay nabadoon cusub taas oo ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayadaasi munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska oo ka dhacday degmada buqa qableh ee wilaayadda islaamiga hiiraan جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhurnimo oo faahfaahsan in ka badan toban askari oo itoobiyaan ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada waajid ee wilaayada bakool waxaa xog dheeraad ah laga helayaa qarax saaka kufaarta xabashida itoobiya lagula beegsaday degmada waajid gaar ahaan afaafka hore ee garoonka diyaaradaha ee degmadaasi qaraxani waxaa ku bakhtiyey saddex askari oo xabashida itoobiya ah waxaana ku dhaawacmay siddeed kale oo isla askarta xabashida itoobiyaanka ah waxaana qaraxaasi ku gubtay gaari uuraal ah oo ay wateen ciidamadii itoobiyaanka ee qaraxa lala beegsaday maamul goboleedka ashaahadala dirarka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa heshiisyo cusub la soo galay dowladda ridada imaaraadka carabta oo safka hore kaga jirta dowladaha boobka ku haya khayraadka dalka soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska murtad cabdiraxmaan ciro oo ah madaxa maamulka ridada somalilan ayaa lagu sheegay in maamulkooda ay dowladda imaaraadka carabta la galeen heshiisyo cusub heshiisyadan oo isugu jira dhinaca dhaqaalaha iyo amniga ayaa somalilan ay sheegtay inay dan weyn ugu jirto saxiixooda iyagoona sheegay inay gogolxaar u tahay waxa ay ku sheegeen inay helaan ictiraaf sidoo kale war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in ciro uu kulamo la qaatay madaxda ugu sareysa dowladda imaaraadka carabta kulmadaasi ayaa lagu sheegay in looga hadlay in imaaraadka uu sii kordhiyo kaalmada dhaqaale ee uu siiyo somalilan maamulka ridada somalilan ayaa dhinaca kale sheegtay in mas-uuliyiin uu hogaaminayo ciro oo ka socda somalilan ay maalinkii labaad ka qayb galeen shirweyne caalami ah oo ka socda magaalada dubay ee dalka imaaraadka carabta wasiirka warfaafinta somalilan ayaa sheegay in ciro iyo wafdigiisa ay ku matelayaan shirkaasi soomaaliya oo idil taas oo kooxda ridada soomaaliya ay si weyn uga carootay shirka ka socda magaalada dubay ayaa ah shirka dowladaha adduunka waxaana dowladda imaaraadka carabta ay u diiday shirkan inuu kasoo qayb galo madaxa kooxda ridada soomaaliya xasan gurguurte taasi beddelkeeda ay kasoo qayb gelisay cabdiraxmaan ciro oo ah madaxa maamulka ridada ee somalilan shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay gobolka oromiya ee waqooyiga dalka itoobiya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa sheegaya in ugu yaraan lix labaatan qof ay geeriyoodeen kadib markii baabuur basa oo ay la socdeen uu ku gudoomay ama uu ku rogmaday magaalada shambu oo ka tirsan gobolka oromiya ee dalkaasi itoobiya sida ay shaaciyeen warbaahinta faana asna kamesfiin oo ah kormeeraha nabadgelyada wadooyinka ee aagga bariga volega ayaa sheegay in labaiyo afartan qof kalena ay ku dhaawacmeen shilka iyagoo carabaabay in dhimashadu ay sii badan karto maadaama ayuu yidhi xogtu ay tahay mid horudhac ah baska ayaa ka soo amabaxay magaalada shambuu ee galbeedka dalka wuxuuna ku sii jeeday caasimadda adisababa sida ay warbaahinta faana ka soo xigatay masfin shilalka halista ah ee khasaaraha badan geysta ayaa ku badan etoobiya waxaana ka mid ah shil ay ku dhinteen toddobaatan iyo kow qof oo dabayaaqadii diseembar labada kun afar iyo labaatankii ka dhacay gobolka sidaama ee koonfurta dalka etoobiya kataaib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan filimkan inooga diyaariyey
kanaalka kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahiyey fiidiyow kooban oo ku aadan weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku ekeeyeen fariisin maleeshiyaadka riddadu ay kaga sugnaayeen duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellaha dhexe inkastoo fiidiyowgan uu ahaa mid kooban haddana waxa uu xambaarsanaa macluumaad saa'id ah oo aan la soo koobi karin weerarku wuxuu dhacay xilli habeenna ciidanka mujaahidiintana allah fadligii waxa u suura gashay inay cagta mariyaan dhammaan goobtii maleeshiyaadku ay ku sugnaayeen inta fiidiyowga la daawanaya waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo si toosa oo la wareegay fariisinkii maleeshiyaadka riddada bakhtiga maleeshiyaadka oo goobta daadsan iyo godadkii iyo difaacyadii ay maleeshiyaadka riddada ku dhuumanayeen oo gebi ahaanba cagta la mariyey waxaa sidoo kale filimka inta uu soconayo lagu soo bandhigayaa qanimadii ciidamada mujaahidiintu ay goobtaasi ka heleen oo u badnaa agab military fiidiyowgan uu baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya waxa uu daba socdaa aflaam kooban oo maalmihii ugu dambeeyey uu baahinayay kanaalka kuwaasoo lagu soo bandhigayay weeraro lagu qaaday isbaarooyin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada iyo weliba sidoo kale fariisimo iyo goobo gaar ah oo maleeshiyaadku ay ku sugnaayeen arrintan waxay dhabarjab ku tahay kooxda riddada soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyey la kulmaysay weeraro kala duwan oo kaga imaanaya dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin iyadoo aflaamtii la baahiyey qaar ka mid ahna lagu soo bandhigayee weeraro toos ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadayeen fariisimo ay magaalada muqdisho kaga sugnaayeen maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya taasoo muujinaysa in ciidanka mujaahidiintu laf dhuun gasha ay ku noqdeen maleeshiyaadka riddada iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka gardarrada ku joogo dalkan muslimka ee soomaaliya
mahadsanid abuuxasaan xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad gurguurte isagoo ku tilmaamay tuug beenaale ah cabdiqani maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya siyaasiyiin iyo xildhibaan oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa mar kale eedeyn culus u jeediyey xasan garguurte oo ah madaxweynaha kooxda riddada kaasi oo waajahaya gabidhacleen siyaasadeed xildhibaan daahir aamin jeesow ayaa warbaahinta u sheegay in xasan garguurte uu weerar ku hayo dhammaan hoteelada iyo isku imaatinada magaalada muqdisho ee ay kulamada ku qabsadaan siyaasiyiinta isaga ka aragtida duwan isagoo falkaas ku sifeeyey mid keeni kara karaa iska hor imaadyo si toosa u dhex mara maleeshiyaadka murtadiinta isagoo weerar afka ah ku qaadayay xasan garguurte ayuu ku tilmaamay beenaale doonaya inuu xukunka iska sii joogo xitaa haddii uu dhammaado mudaxileedkiisa kadaa'iblow kitaabihii nebiga jeexjeexe baad masaajidada aad ka hadlaysina been baad ugu dhex hadli jirta tanaa caddaynaysa inaad doorasho qof iyo codde aadna rabin tanaa caddaynaysa inaad maanta aad ku soo weerartay meeshii ay isku midoobayeen midnimo diid baad tahay buntland daad cuntiyood gooni u faquuqday jubbaland daad gooni u faquuqday maanta allah ha ku qabta shacabka allah kaa qabta xaqiiqatan waa nasiib darro weyn weyn weyn weyn waay wax ay hadlayaan male wallaahi anaa joogay waa kaliibkaa laga arki doonaa xataa dowlad lama dhaliilayn wax kale lama samaynayn waxyaabaha qodobada ay ku heshiiyeen iyo shir jaraa'id iyo anoo ay markhaati iga dhiganaayeen oo ay uga casuuteen intaas xasan sheikh intaasas u gegsan waayaas askar u soo diray ma ninkaasaan ka sugaynaa in doorasho qof iyo codda la qabto khilaafka siyaasadeed ee murtadiinta u dhexeeya ayaa u muuqda inuu gaaray meeshii ugu sarreysay waxaana madaxweynaha murtadiinta lagu eedeynayaa in lacagaha ay ka sameeyaan dhulka ay ka boobaan shacabka muqdisho u adeegsanayaan qabanqaabada doorashooyinku sheegyo siyaasadeed sida uu mar kale ku hadaaqayo daahir aamin jeesow xasanow adiga waxaad falaysa fal waxaa hareeban wiilasha xisbiyada wata iyo ururada siyaasadda cayrcayrso xildhibaanada lacag ku kala laaluush dadka oo dhan kala dil adiga hal maale lagugu diri maayo wallaahi hal maal lagugu diri maayo waa dhiman karnaa naftaa naga baxaysa maogi maalin walba hooyada muxuu ahay ilmahayada iskoolka ma geysto aniga kuweyga waa naaxeenaan leeh doorasho qof iyo codnana waa rabaa waxaas yaa loo sheega aboota iishana looma sheegayo marka adiga beentaada waa fashilantay dalka bohol nagala dhici maysid dalka maqaribaysid ma ogolin inaad dalka aad kala qaybisood qabiil qabiil u kala qaybisood muxuu ahay qolobo meel aad ku lucuubta ma rabno war beenta maxaad u sheegaya ilaahay ka baq waxaan u noolahay oo ilaahay ii uumiyoon siyaasadda ugu jiraa inaan adiga ku faydo beentaada aan dadka tuso arrimahan ayaa imaanaya xilli ay dhinacyada iska weerarayaan warbaahinta meelaha qaarna ay ka dhacayaan weeraro dhiig ku daatay oo ay geysanayaan maleeshiyaadka murtadiinta waxaana la saadaalinayaa in dhinacyada dhexdooda dagaalamaan haddii ay ku heshiin waayaan doorashooyin gaaleedka marka uu dhammaad ku dhowaado mudaxileedka xasan garguurte urur gaaleedka midowda yurub ayaa ku dhawaaqay in uu awoodi la'yahay bixinta qarashka ay ku shaqeeyaan ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan mar kale inoo eegaya howlgalka ashaarar diriirka ah ee ciidamada kufaarta afrikaanta kaga jiraan soomaaliya ayaa wajahaya culaysyo xooggan waxayna tan ugu daran tahay cidda dusha u ridan doonta maalgelinta howlgalkaasi urur gaaleedka midooda yurub oo ah kan ugu weynee dhaqaalaha ku bixin jiray murtasaqada afrikaanta ah ee duulaanka salibiga ah ku joogta soomaaliya ayaa mar kale walaac ka muujiyay maalgelin la-aanta haysata howlgalkaasi urur gaaleedka midooda yurub ayaa sheegay in maalgelinta howlgalka ay u muuqato mid isaga looga kala dhaqaaqay sidaa daraaddeedna aysan awoodin inay keli ku noqdaan bixinta qarashaadka ku baxaya afrikaanta soomaaliya duulaanka saliibiga ah ku joogta afayeenka arrimaha dibadda siyaasadda amniga ee midooda yurub ayaa gaalada caalamka u soo jeediyey in si cadaalad ah loo qaybsado mas-uuliyadda maaliyadeed ee maalgelinta howlgalka cusub ee loogu magacdaray eyusom si aysan keli ugu noqon bixinta qarashaadkaasi oo aysan awoodin isagoo sii hadlayey ayuu sidoo kale sheegay in beesha gaalada caalamka uu ururkiisa ka filayo inay raacaan go-aanka ururka gaalada qaramada midoobay ee isbahaysiga eyusom u sahlaya inuu helo maalgelinta qaramada midoobey sida uu hadalka u dhigay waxay tani ku soo beegmaysaa xilli maraykanku uu horey u diiday inuu qayb ka noqdo dowladaha maalgelinaya isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee eyusom sidoo kalena beesha gaalada caalamku ay ka cagajiidayso bixinta dhaqaalaha ee dhankeeda ku soo aday waxay taasi ugu dambeyn keentay in ururka midooda gaalada yurub oo qayladhaan afka furta sheegana inuusan keligii xamili karin dhaqaalaha ku baxaya isbahaysiga kufriga ah mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka qayb galay xaflad lagu caleema saarayay nabadoon cusub taas oo ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayadaasi anas al ansaari ayaa warbixinta warkan inoo diyaariyey munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgarad culimaaudiin ugaaska martisharaf iyo maamulada islaamiga ee galguduud iyo shabeellada dhexe ayay ku dooratay jufada abakar oo ka tirsan beelweynta murursade nabadoon farxaan cabdi axmed ayay jufada u dooratay inuu noqdo nabadoonkooda guud isagoo bedelay nabadoonkii geeriyooday axmed jilacow jimcaale oo loo yaqaanay nabadoon dilaxow waxaa hadalkooban soo jeediyey qaar ka mid a nabadoonada jufada abakar iyagoona soo dhoweeyey nabadoonkooda cusub
ee naqiib aan soo doorannay oo si xurnimo leh aan u soo doorannay annagoo ah beesha abbakar majabe naqiibkaas magaciisa waxaa la yidhaah farxaan cabdi maxamed waxaan naqiibkaas ku soo doorannay in uu yahay macallin diinka islaamka in uu nagu hoggaamiyo annagoo ah beesha abbakar majabe waxaan u mahad celinaynaa dadka walaalka aan nahay wufuuddooda ka soo qayb gashay caleemasaarka naqiibka beesha abbakar ayaan u mahad celinaynaa
faarax cabdi maxamed waaye naqiibkaynu waxaana odayaasha inay la shaqeeyaan rabnaana anukuna insha allahu asoo nagu hogaamiyahay shareecada islaamka ayaan waxaan rabnaa anukuna ka odayaal ahaan iyo naqiib ahaanba inaan la shaqaynaan rabnaa ee inaan kala odaynaan rabnaa dadnimadayna iyo diintayna inaan kala odaynaan rabnaa waxaan marka aan ku soo gebagabayha naqiibka cusub waa naqiibkayna waana doorannay waana ku kalsoonnahay waana la shaqaynaa haddaan odayaalnahay haddaan dadweynahan la shaqayhaynaa waxaana kula shaqayhaynaa diinta islaamka mas-uuliyiintii goobta ka soo qayb gasho waxaa ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid oo la dardaarmay nabadoonka cusub ee jufada abakar
نقيب معلم فرحان عبد الكريم محمد اولا كل ساد اركيسو نقبه كلا horta jirtay ugaas ayaa jiro si guud ahaan insha Allah taala waajibaadkaada waxa kamid ah inaad umada isku wado طريق ilaahay inaad ku wado umada macnaha in la isku haayo midnimada ayd meesh ka qoran wada jirka waa la rabaa wada jirkaas laakiin mid xaga inuu ahaada la rabaa waa inta hadda la sheegay dadka ay buraarujiyeen kitaabka ilaahay sunnadii nabaga maaragtay diinta ilaahay oo ballaaran in lagu socdo oo maaragtay marjic ayadaa noo ah shuurada inaad badiso wadatashiga inaad badiso midnimada guud ahaan abakar lagu bilaabo ilaa maaragtay murasada iyo qabaa'ilka kale nin anfaacad noqoto munaasabadan ay qabsatay jufada abakar oo ka mid ah beesha murursade ayaa qaybteedii labaad insha allah waxaad ku dhagaysan doontaan warbixinadeedna soo socda insha allah ugu dambayntiina munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buuqa qable ee wilaayadda islaamiga hiiraan warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya yaasir maxamed Bismillahi bis balos de silore millahi mi milos de Allahi al alfakare la nore la ilaha la nakare he halos de arrahmani al alfakare la nore rahmani rah rala kare halore mani mamin kare ni nunos de al al الفكري لا نور الرحيم رارا لكري حمي حالوس دي يا نور
munaasabadani oo ahayd mid lagu maamuusayey boqol iyo soddon arday oo ka mid ah ardayda madaariista qur-aanka kariimka ee degmada buqa qable kuwaasi oo dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday hoolka xafladaha ee sheekh xasan barsame ee degmada buqa qable waxaana munaasabada kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan boqoliyo soddonka arday ee dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa laga qaaday imtixaan iyadoona abaalmarinno qaali ah la guddoonsiiyey ardayda kaalmaha horegalay sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa la dardaarmay waalidiinta ubadka waladkaadii baariga ah oo fiicnaa oo kuu soo ducaynayay ayaa maaragtay ducadiisiiaa ku anfacaysa ilahay subxana watala kugu anfacayaa oo camalkaadii saalixa uu ku soconayaa waa markii marka aad tarbiyaysay oo xuquuqdii uu kugu lahaa aad gudatay sida xaq waalidka xaq u leeyahay ayuu waladkana xaq u leeyahay waladka iyo canugu aabbihii iyo hooyadii xaqu ku leeyahay inay tarbiyeeyaan waqtigii cumar khataab radiallahu canhu ayaa nin baa soo dacwooday wiilkiisuu ka dacwoonaya oo caasi ku noqday maxkamaddii baa laisla yimid sayd cumar baa loo yimid odaygii baa dacwooday wiilkii waa hadla wuxuu yidhi intaan caasib ugu noqduur odaygii wiilkan waa caasi waxba igama maqlo waa wiil caasi ah wiilkii wuxuu yidhi intaan caasi noqon isaga aabbahe marka hore caasi noqdu yidhi magac fiican ima bixinin buu yidhi islaan yahuudiyadu iga dhaloo naag fiican igama dhalinuu yidhi ima tarbiyaynin marka dhibka waa xaggiisuu yidhi garti yaa helay garti canugiibaa helay haddii marka horeba qof fiican aan laga dhalin magac fiican aan loo bixinin magac waxyaabaha wax saameeyo ka mid yahay aan la tarbiyaynin dee dhibka iyo dembiga marka waalidkaa yeelanaya afhayeenka golaha noqobada wilaayadii hiiraan nabadoon cali abu caaisha iyo naqiibka beesha direed ee hiiraan nabadoon sheekh cumar ayaa iyaguna goobta munaasabadda ka hadlay
yacni aqoontu cilmigu bilow ayuu leeyahay laakiin dhammaystir ma leh cunugu hadduu farta barto iyo akhriska hadduu barto waxaa u bilowday cilmigii iyo aqoontii wax kasta oo ka hor yimaada wuu akhrinayaa kadibna kitaabada ayuu horey u sii gelayaa cilmigiiyaana u bilowday alxamdu lilaah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad oo dhani u sugnaatay ilaahay khayr badan ha idinku abaalmariyo ilaahay agtiisa ajir badan ayaad ku leedihiin wax la qabto ama shaqo la qabto shaqada ugu wanaagsan ayaad ku jirtaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dadka waxaa ugu khayr badan qur-aanka ninkii barto dadkana baro qur-aankii waad barateen ma aragta ummaddiina waad baraysaan marka waxaad noqoteen marka kuwa ugu khayr badan ayaad noqoteen haddaad tihiin mucallimiinta marka waxaan leenahay abaalkiinna ilaah baa guda ugu dambayntii lajnadii imtixaanka ka qaaday boqoliyo soddonka arday ee dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ku dhawaaqay natiijada imtixaanka imtixaankii la qaaday kaalinta koowaad iyo labaad sidii loo kala galay insha allahu tacaala arday kasta oo magaciisa aan yeerin ha soo istaago si jaa-isihiis insha allahu tacaala uu u qaato insha allah dadaalka weyn ee macallimiinta muujiyeen waxyaabaha tusina waxaa ka mid ah kaalinta koowaad waxaa la arki jiray hal qof laba qof saddex qof ayaa la arki jiray halkan kaalinta koowaad waxaa iskula jira labaatan iyo sagaal arday allahu akbar allahu akbar kadibna kaalinta labaad ayaa insha allah tacala iyagan yeerin doonaa waa toban iyo kow arday kaalinta saddexaad aan yeerin doonaa waa shan arday ah degmada buqa qable waxaa ka furan afar iyo toban dugsi oo lagu barto qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga waxaana madaariista laga dareemayaa horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah warkii duhurnimo waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu